kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna bandhigga v o e da ee toddobaadkan maamulka puntland ayaa ku jira dagaal adag oo ka dhana kooxda ah daacish oo ka socda buuraha silsiladaha ah ee calmiskaad ee gobolka bari ee puntland tan iyo bishii diseembar dabayaaqadeedii oo dagaalkaas uu soo bilowday waxaa qayb ka noqday duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen soomaaliya dhowaantan oo madaxweyne donald trump u amray in lagu bartilmaameedsado kooxda saraakiil ka mid a si weynna waxaa dagaalkaasi dhinaca kale isha ugu haya daneeyayaasha beesha caalamka ee arrimaha soomaaliya sidaasoy tahay dhinacyada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka puntland oo khilaaf sal adagla uu ka dhexeeyey muddooyinkan dambe ayaa sabab waxay u noqotay in kaalintii dowladda dhexe ee ku lahayd la dagaalanka argagixisada aysan ka muuqanin dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana haddaba aragtiyada kala gedisan ee dhinacyada ayaan barnaamijka ku eegi doonaa oo waxaa marti noogu ah wasiiro heer federaal iyo kuwo maamul goboleedkaasi ah iyo sidoo kaleeto falanqeeyayaal eegaya dagaalka daacish ee dowladda puntland ay wado gulufka dagaale ka dhanka ah kooxda daacish ayaa dagaalka intiisa badan waxa uu soo bilowday bartamihii bishii ina dhaaftay ee janawari toddobaadkan kii ka horreeyey unbay ahayd markii khasaare xooggan laga soo sheegay markii kooxda daacish ee weerar ku soo qaaday saldhigyo ciidamada puntland ay ku leeyihiin dhinaca gobolka bari halkaasi oo qaraxyo ay ka geysteen sababayna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalku weli waa uu socdaa sida maamulka puntland ay sheegeen haddaba dagaalku halkee ayuu gaarsiisan yahay heerkiisuna haatan waa mid noocee ah waa kan wasiirka warfaafinta maamulka puntland maxamuud ceydi dirir oo aan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi usbuuca waxaa bilaabmay dagaalka kafool kafoola oo buuraha ka bilaabmay oo ku socda dhinacaas iyo balididin waa laga sii gudbay saddexdii isbuucee ugu dambeysay agaarka balididin ilaa iyo tuurmasahle meesha la yidhaahdo ayuu dagaalkii ugu dambeeyey dhowr iyo toban maalmood hore ka dhacay shalay dagaalku ciidamada horey usii socdeen habeennimadii waad la socotaa inay soo weerareen maaragtay baabuur qarxiya ah kusoo weerareen oo ay bulud ay kasoo dhigeen bulud bruuf baabuur aan xabaddu karin oo birta culus ee rasaastu ka dusin ama aan maaragtay ka dusin gantaalaha fudud sida waxaa loo yaqaano r b g oo kale aanu ka dusi karin ay kusoo weerareen sida ay u barteenna waxa weeye nimankaasi xero ciidan ama meel ciidan joogo inay baabuurta qarxa kaga naxsadaan hadday kaga naxsadaanna dabeedna uu ciidan efentary ah oo qaraxyo wata oo hub fudud ku dagaalamaya ilaa iyo dhashiikaha iyo ilaa bkmka ay galaan xerada wax la ay laayaan iyo waxay qabsadaan ay ka dhigaan ay guul ay maaragtay soo qorshaysteen bay kusoo talagalaan inay halkaa ka dhacdo nasiib wanaag ilaahay baa mahadle waxaa mahadda kale iskale ciidamada oo soo jeeday oo u diyaar ahaa muxuu ahaaye markii qaraxyadaas intaanay baabuurtuba qarxin sanqadhooda markii laga war helay ciidamadu inay rasaasta huwiyeen nimankii baabuurta riixayey oo ijiinka baabuurka soo dansaday inay maaragtay laayeen khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa keenay inaysan door mug weyn la ka ciyaarin dowladda dhexe ee soomaaliya dagaalkaasi ka socda puntland ee daacish ka dhana wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cali xoosh ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan dagaalka ka socda buuraha calmiskaad ee puntland ee gobolka bari si hore waa mahadsan tahay buuraha calmiskaad kooxaha argagixisada ayaa muddo kow iyo toban sana ku sugnaa halkaasoo ay usoo hayaameen runtiina ay rabeen inay ka dhigtaan gabbaad iyagoo dunida meelo kala duwan ka yimid waa dagaal lagu soo qaaday dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya ayna waajib tahay in naf iyo maalba loo huro waxaana ku bogaadinaya dowladda puntland ciidamada iyo shacabkaba sida geesinimada leh ay u jabiyeen argagixisada daacish ee gabaadka soo biday ummadda soomaaliyeed gaar ahaan puntland saadka saanadda iyo xoogga dagaalka daacish ee ka dhanka ah halkaasi waxaa wada puntland oo shacabka iyo maamulkuba ay si wada jiro ugu jiraan waxaana gulufkaasi jirto in puntland aysan dowladda dhexe ee soomaaliya ka muuqanin wakhtigan su-aasha taagan ee ah doorka dowladda iyo dagaalka daacish ayaan weydiiyey waxay uga muuqan la'yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali xoosh waxa uuna ku jawaabay sara waa mahadsan tahay runtii markii maslaxadda soomaaliyeed iyo dowlad dhiskan iyo duruufaha soomaali soo madhay iyo dayiceeda ee meel kasta yaalla marka la arko marka khawaariijtan soo hayaantay ama gudaha ka dhalatay oo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyagoo gacmo kale oo shisheeye dana ay ku jiraan ummadahan muxuu ahaa inaysan dan ahayn khilaafaad siyaasadeed oo wax lagu doono inaysan ahayn baa muuqata qof kasta u muuqata qofkii wax kala fogeeyo maanta oo khilaafaad ee sii huriya waa wax muxuu ahaa taariikh iyo raad ku noqonaya masaalixda soomaaliyana maahan dagaalkan hadda socdana in siyaasad loo adeegsado ama dowlad federaala ama dowlad puntland midnaba maahan dagaalna qof sidiisu qof goonihii guul kama doono dagaal waa lagu wada guulaystaa muxuu ahaa waana dan caama waxa ku wada dhimanayaana waa dad dhallinyaraah oo soomaaliyeed oo magac soomaaliyeed leh oo aayaha soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed magacuu raba hadda ha lagu sii kala sheegee u dhimanaya taariikhduna qorayso muddaba awoodda al-shabaab waa ay muuqatay oo waxa ay ka dagaalamayeen koonfurta soomaaliya inteeda badan laakiinse daacish oo inta badan bariga dhexe laga soo ciribtiray ayaa waayadan dambe waxa ay isku aruursanayeen haddana si joogto ah ay weeraro uga soo qaadayeen buuraha dhinaca bari ee puntland maanta daacish waxaa lasoo bandhigayaa dagaalyahano ajaanib ah oo ayaga ka barbar dagaalamaya oo maamulka puntland dagaalka inta ay kula jirta gaar ahaan toddobaadyadii ugu dambeysay lasoo bandhigay haddaba dowladda dhexe ee soomaaliya ma ogtahay tirada iyo awoodda daacish ee soomaaliya ka dagaalamaysa maadaama urur lala xiriirinaya argagixisada uu yahay daacish waa kan mar kale wasiir cali xoosh
runtii waa arrin muxuu ahaa xogoo sirdoon tiradooda tayadooda iyo xiriiradooda intaba muxuu ahaa baaridi ku socoto waxna laga hayo oo ilaa xad wax laga og yahay anigu ma rabo hadda inaan afka ku ballaariyo tiro sheego laakiin xoga waa laga hayaa dhinac kastaba daacish waxaa la rumaysan yahay in dunida inteeda kaleeto ay ka yaraatay suurtagalna ay tahay in soomaaliya laga ciribtiri karo haddii loo midoobo ambasador axmed ciise cawud waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa uuna si gaara uga soo jeedaa deegaanada puntland waxa aan weydiiyey waxa uu kala socdo dagaalka puntland ee daacish ka dhan ah waxa uuna ku jawaabay waxaan kuwa dhaawacmayna u rajaynayaa ilaahay inuu caafimaad siiyo ciidamadan waxaan u rajaynaynaa inay ku guulaystaan argagixisada ay soo dabajaraan buurahaas ku jira intaasi waa saxsiyeynta iyo iyo iyo bogaadinta ciidamada iyo inaan u rajaynayno guul zahra sidaynu kulligaan ka warhayno ciidamada puntland waxay intii hadda dhowr asbuuca la dagaalamayaan argixisada daacish ee buurahaas bariga puntland ku jira guulo badanna way ka soo hoyiyeen meelo badanna way ka qabsadeen marka intaas ayaan kala socdaa waxaan kaloo bogaadin mudan shacabka reer puntland ee iyaguna meelay joogaanba taageeraya ciidamadaasoo gurmad u samaynaya khilaafka siyaasadeeda u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ragaad geliyey habsami u socodkii howlaha dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada haba ugu horeeyaane dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo daacish haatan ay ugu weyn tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya cali xoosh ayaan weydiiyey waxa ay xal ugu waayeen gaar ahaana isaga oo deegaankaasi ka soo jeeda khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka puntland waxa uuna yiri waa khilaaf macno yar oo laga baaqsan karay weeye oo muxuu ahaa aan masaalixda soomaaliya qayb ka ahayn mid guud iyo mid gaaraba dowladda dhexe waxaa ka go-an laga dagaalanka kooxaha khawaariijta daacish iyo al-shabaab waxaa socdaa dadaalo lagu xoojinayo iskaashiga dowladda dhexe iyo puntland si loo cirib tiro halista khataraha argagixisada daacish waxaana diyaara wax kasta oo baahiya oo puntland dagaalkeeda lagu xoojin karo puntland saanad hadday noqoto dagaal ciidan hadday noqoto iyo saadba ayada ayaa isku tashatay oo maamulkii dowladdii dhexe federaalka soomaaliya waxba kuma aysan darsanin marka taasina siyaasiyiin fara badan oo deegaanka kasoo jeeda waxay ku eedeynayaan dowladda in ay doorkii laga rabay ee xagga federaalka aysan ka ciyaarin la dagaalanka daacish maxaad ugu jawaabaysaan eedda la xiriirta inaad dhagaha ka qabsateen dagaalkaasi khilaafka jira awgeed horta sahroy dabeecad iyo habdhaqan uma lahaan jirin cay iyo aflagaado iyo war aan meel fadhiyin puntland waxay ahayd gogol soomaaliyeed baa loo dhisay runtiina way ku shaqayn jidhay waana ku shaqaysaay oo dee waa karaamadeeda iyo sharafteeda waa la yaqaanaa waxyaabahan hadda soo kororkaa oo muxuu ahaa siyaasiyiintu inay isku gara inay khilaaf dhex galo waa waa wax seen bari dhacda laakiin dadka muxuu ahaa youtuberska iyo dadka kale oo aan runtii ahayn dad muxuu ahaa qaangaar ah oo aragtida wanaagsan iyo puntland dabeecadaheeda iyo asalkeeda iyo farac ahaan habka ay u dhaqanto dadka muxuu ahaa dad badan oo ku caytamaya waa jiraan oo akhlaaqdaasu aysan ahayn mid muxuu ahaa guul guul laga gaari karo laakiin dhinacaan ama saanad ha noqoto ama daawo ha noqoto ama haddii ilaahay dankeeda leeyahay daryeelka caafimaadka askarta ha noqotee puntland dowladda federaalka ah waa miir baa laga bixiyey diyaar weeye haddeer bay taagan tahay ciddii lagala xiriiri lahaa iyo ciddii qaadan lahayd baanu hadda iyo sidaanu ugu geyn lahayd baanu baadigoobaynaa waxaanu la'anahay madaxda kale oo madaxweynaha xiriir la sameeyeen iyo ra-iisul wasaaruhuba madaxweynaha markana aan siiya wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud caydi dirir horta kaalmada laga filayey dowladda dhexe laga heli karayay waxay ahayd waad og tahay dowladda soomaaliyeed mas-uul dalka iyadaa ka ah difaaca iyadaa mas-uul ka ah waxaan ognahay dowladda turkiga dowladda qatar imaaraadka talyaaniga maraykanka ingiriiska turkiga talyaaniga masar dad badan dowlado badan baa hub maaragtay keenay dalka soomaaliyeed noocyo kala duwan ilaa baabuurta qafinana xabaddu karin oo maaragtay loo yaqaano armawrig maaragtay vehicleska rasaas baa la keenaa loogu talagalay argixise in lagula dagaalamo waxay ahayd meeshii dagaal ka jiro argixise lagula dagaalamayo inay geyso inay siyaasad ku xidhan ma ahayn siyaasadda dee dowladiska soomaaliyeed waa lagu kala aragti duwan yahay oo saddex aragtiyood baa taalla aragtida federalismka ah oo dastuurka kumeel gaarka uu qabay oo puntland maaragtay ay qabto ayaa jira aragtida centralizerka ah oo dowladda dhexe keligeed inay jirto oo awoodda xamar kusoo urto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta xamar hoggaanka qabanayay baa u badnaa aragtida kala tagga aata somaliland qabta ayaa jirta marka intaba isku soo xooriyo dowladda dhexe mas-uuliyad gaaraa saaray waxay ahayd meeshii ay dhiila ka jirto rasaasta hubka inay geyn karto aanay hanti iyadu leedahay oo gaar u leedahay inaanay ahayn nasiib darro lagama hayo ilaa iyo hadda si loo yareeyo khataraha koboc iyo adkaysiga daacish iyo al-shabaabta soomaaliya inteeda ka dagaalamaysaba haddii aysan jirin wada shaqayn dhex marta hay-adaha dowladda ee kuwa heerka federaal iyo kuwa maamul goboleedyada sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa in lagu guulaysto dagaalkaasi waa kan mar kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali xoosh oo ka jawaabaya adiga aan ku weydiiye deegaanka ayaad ka soo jeedaa shakhsiyan maxaad u dhexdhexaadin weysay labada dhinac oo door muhiima uga ciyaari weysay ama xataa madaxweynaha maamulka puntland ee haatan aad eedeynaysa laftiisa aad si toos ula xiriiri weysa deni madaxweynaha muxuu ahaa marar badan baan ku talagalay waana arrin abbaarigu ah arrintaas doorka aan leeyahay inaan ka qaato laakiin anigu waxaan is leeyahay dadaal iguma yara marka waa xaajo murugeedale weeye marka arrintaasi arrin xoogaa fogaatay weeye waana arrin cabbaala waana arrin aan masaalixda qayb ka ahayn wey aansiya isna markan wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud caydi dirir waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu noo sheegay in albaabada aad xirateen oo madaxweynaha soomaaliya iyo wasaaradaha qeybo ka mid oo asagaba wasaaraddiisa ay ka mid tahay shakhsiyan asaga uu xiriir la sameeyey madaxweynaha puntland cid la hadasha ay waayeen dhinaca dowladda si ay markaasi gacan idinkugu fidiyaan maxaad uga jawaabaysaa arrintan cid la hadashay inay waayeen taagdaradooda iyo mas-uuliyad darradooda ayay muujinaysaa waayo dalka iyagaa kala diray dastuurkii iyaga aasoo maaragtay qashinka ku riday dalku inuu wada shaqayn waayo iyagaa ka shaqeeyey jubbaland bay hore ugu duuleen oo waxay ugu duuleen oo keliya inay ka aragti duwan yihiin oo doorasho ay u diideen maamul goboleedyadii kale bay dhammaan ku yidhaahdeen mudaxileedkiinni hadduu dhamaaday annagaa idiin korrinayna oo maaragtay xilka annagaa idiin dhiibayna dastuuradiinnii iyo doorguddigiinnii doorashada iyo nidaamkii dawliga faraha ka qaada taasi waxay kutusaysaa inaanay dowladnimo doonayn hase ahaatee ma ma filayo inay macquul tahay taageerada qofka babliga ee soomaali bixiyo oo mikrofon intuu isa soo tagaa uu yidhaahdo waxaan taageersanahay dagaalka xaqa ah ee puntland ciidamadeedu iyo dowladdooda ay ku jiraan waan taageersanahay in la in la garab istaago waxaa laga filayay diyaarad raran oo daawo ah dad badani waxa ay isweydiinayaan maadaama daacish qaybo badan oo dunida ah si weyn looga cirib tiray awooddooda soomaaliya iyo inta ay sii jiri karto su-aashaasi waxa aan weydiiyey asna ambasadar axmed ciise cawad waxay horta sideedaba shabaab alqaacida iyo daacish waxay ka jiraan oo keliya meelaha dalalka uu burburku ka jiro oo dowladnimadu ay ka burburto oo aysan jirin uu jiro wax la yidhahdo vacuum uu jiro firaaq ama meel maran oo ay maaragtay bahalgaleena oo ay geli karaan kuwaas saad og tahay daacish iyo alqaacida oo dad wareeray ah oo islaam magaciis ku wareeray kama jiraan dalal badan oo islaama kama jiraan daacish iyo shabaab kama jiraan maxaa la yidhahdaa malaysia iyo indonesia iyo turki iyo maxaa la yidhahda morocco iyo waxay ka jiraan soomaaliya libiya ciraaq syria libiya meelahaas waxay uga jiraan waxa waaye meelahaas waxaa ka jirin dowladnimo aan ka jirin dowladnimadii aa ka burbursha marka sidaasay soomaaliya marka meelihii kale o dhan waa laga soo ciribtiray soomaaliya hadda kusoo ku dambeeya marka firaaqaasay ka faaidaysanayaan dowlad maqnaanshaha dowladnimo iyo maamul ayay ayay ka faa'iidaysanayaan soomaaliyan hadda ugu nugul adduunka oo meelihii kaleo dhami waa soo kabanayaan yeman keliya xoogaa ku dambeeyaan alqaacida mustaqbalkoodu wuxuu noqon doonaa horta waxaan wax la jiro lamaha waa wax waa dad afka carabiga waxaa lagu yihahdaa hulaad waa dad ku wareeray diinta waxa ay haystaan diin maaha taariikhda islaamkana noocyadan oo kale waa soo jireen laakiin hadda ma maqlaysid iyadoo laga sheekaynayo footnote to history waaye marka waxay naturally way iska dhimanayaan guud ahaana barnaamijka bandhigga v o e da ayaan toddobaadkan intaasi kusoo gebagabeynaynaa oo aan ku eegnay dagaalka ka dhanka ah daacish ee ka socda buuraleyda deegaanka calmiskaad ee puntland iyo khilaafka dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland sida uu saameyn ugu yeelan karo la dagaalankiiyo ka adkaanshiyaha kooxda argagixisada ee daacish barnaamijkan mid lamida inta aynu ku kulmi doonnana waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo